bismillaahi raxmaani raxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka habeenimo qodobada adcaab a ku maqli doontaana waxaa ka mid ah madaxweynaha maamulka hirshabeelle oo maanta dhagax dhigay dhismaha cusub ee suuqa kalluunka degmada warshiiq haweenka ku shaqaysta ganacsiga dharka ee ku garabka guurka oo ka hadlay sida ay noloshooda ugu maareeyaan ganacsigaasi bahda waxbarashada degmada jowhar oo kulan ducaha u sameeyey guddoomiyihii jaamacadda zamzam rofesoor warfaa dalaalada saylada xoolaha jowhar oo walaac ka muujiyay qiimo kororka ku yimid noocyada xoolaha gobolka shabeellaha dhexe xubinta sarifka iyo suuqyada ayaad ku maqli doontaan akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah tahriibiyaal haween iyo carruur isugu jira oo ku geeriyooday xeebaha waddankaasi liibiya
waxaa soo gaaray soomaaliya tallaalka cusub ee covid sagaal iyo toban oo aan sugaynay horay waxaan u naqaanay in tallaalka looga hortegi karo xanuunnada ay ka mid yihiin dabaysha jadeecada iyo qaaxada waxaynu ognahay in tallaalladu ay joojiyaan faafidda xanuunnadaas sidoo kale tallaalka cusub ee covid sagaal iyo toban waxa uu ka hortegayaa cudurka covid sagaal iyo toban laakiin xasuusnow mar walba inaad kaalintaada qaadato si aad naftaada iyo qoyskaaga aad uga badbaadiso covid sagaal iyo toban oo fuli tallaabooyinka ka hortagga ah gacmahaaga u dhaq si wanaagsan oo joogto ah xidho afxidhka ka fogow dadka kale masaafo laba matir ah haddaad xanuun isku aragtana joog gurigaaga farriintan waxaa kuu soo gudbinaysa wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya
dhegaystayaal intaad maqasheen waa qaar ka mid ah qodobada warka habeenimo kuwada ugu door karoon haatana kusoo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan aan ku horeeya sidaad hordhaca ku maqlayseenbaa madaxweynaha maamulka hirshabeelle ayaa maanta dhagax dhigay dhismaha cusub ee suuqa kalluunka ee degmadaasi warshiiq cabdiweli axmed hilowle ayaa warbixintaani faahfaahinaya wafdi ballaaran uu hogaaminayo madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe ayaa gaaray degmada warshiiq ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana si diiran halkaasi ugu soo dhabeeyey mas-uuliyiinta maamulka degmada warshiiq saraakiisha ciidamada ururka haweenka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada degmadaasi ujeeddada socdaalka madaxweynaha ayaa lagu sheegay dhammaystirka heshiis beelo walaala ah oo halkaa wadadogo ay ku gaareen hordhiciisa heshiiska caasimadda hirshabeelle cali gudlaabi xuseen ayaa markii uu gaaray degmada waxa uu kormeer ku sameeyey xarumaha waxbarashada goobaha caafimaadka iyo ganacsiga isaga oo dhagax dhigay suuqa kalluunka degmadaasi annaga ujeedkaynu safarkaynu maanta wuxuu ahaay laba qaybood u ahaay mashaariicdan inaan dhagax dhigno iyo inaan ogaanno xaaladda guuda ka jirta degmada warshiiq labadaas u ahaay ujeedkayna safarkaynu labadaas qodobo u ahaay waxaan rabaa inaan idhaahdo bulshaweynta degmada warshiiq waad mahadsantihiin sida isugu duuban tihiin mashaariicda waad aragtiin waa bilaaw mashruucaan dadku deegaankan ku nool waa laba qaybood qayb waxay noloshooda ku tiirsan tahay badda iyo kalluumaysiga qaybna xoolaha maanta mashruucan waa mid ku saabsan badda dhinaca badda ku saabsan waayey waa suuqii maaragtay amalayga iyo dhagaxdhigii iidana dayactir ka socda degmada labada qaybood u ahaay insha allah mashruucan waa waa ballaaran yahay waxaa imaanaya insha allah hadii la raalli ka nado qaboojiyaashii waxaa imaanaya shabaagadihii waxaa imaanaya doomankii wax badan oo wax laga faa'iidi doono oo dhinacan maaragtay agabka loogu talagala baddaa waayay insha allah haddii lay raalli ka noqdo mashaariicduna sidaanay isu daba socotaa hadday midda xoolaha tana way imaanaysaa laakiin bulshada ku nool guud ahaan hirshabeelle gaar ahaana degmadan hadda maanta aan ku sugannahay waxaa laga rabaa inay isku duubnaadaan waxaa laga rabaa inay ku dadaalaan nabadgelyada deegaanku haddoona nabadgelyo ahayn horumar ma imaanayo waad arkaysiin warshiiq horumarka ka socdo ee sanadba sanadka ka dambeeya siday u ballaaranayso iyo mashaariicda waaweyn ee ka fulayso waxay ku timiday ilaahay amarkiis iyo nabadgelyadoo lagu dadaalay iyo dadkao dhan cusula jeedo ee waad ogtihiin hirshabeelle degmo maanta konsalkeeda ay bulshada soo doorteen waxaa ka jiro degmada warshiiq kuwa kalena waa rajaynaynaa laakiin dadaalkiinay ku timiday bulsho isjecel bulsho inay wax isla qaybsato rabto waxna qabsato ayaa konsol dooro karto konsolka faa'iidooyin badan uu leeyahay horumarka uu qayb ka qaadanayaa iyo qof aad idinku aad ku kalsoontihiin inaad inaad dooratiin oon dikireeta ku imaanin faa'iidooyin badan ay leeyahay konsolku waa rajaynaynaa degmooyin kaloo dhiman ee hirshabeellena inay sida iyaguna isu dooro doonaan oo dad rabitaankooda uu ku yimiday ay hogaami doonaan haddii ilay raalli ka noqdo madaxweynaha maamulka hirshabeelle ayaa kulmo kala duwan waxa uula qaatay mas-uuliyiinta maamulka degmada warsheekh iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxayna ka wada hadleen sidii looga shaqayn lahaa horumarinta adeegyada bulshada ee degmada warsheekh ee gobolkan hirshabeellaha dhexe haweenka ku shaqaysta ganacsiga dharka ee garabka guurka ayaa ka hadlay sida ay noloshooda ugu maareeyaan ganacsigaasi saxar xasan cali waa hooyo soomaaliyeed oo haysata toban caruur ah taasoo ka ganacsata dharka haywareerinta loo yaqaano ama garabka guurka waxaayna ku maareysaa nolosha qoyskeeda iyada oo sheegtay inay shaqadaani ay ku jirto muddo shan sano ah waxaana ayna reediyoisna ay ugu warbixisay sida ay shaqadaani ugu maareyso nolosha caruurteeda waxaan ku doortay shaqo inay tahay inaan shaqo ku qanacsanaho ilmihayga ku biilo kara inay tahaan ku doorta qaarna guryaha ugu geeya qaarna ay ka iga soo doonto qaarna inta isaga wacaanaan u geeya guryahooda ugu geeya dumarka u badan ragna way iga iibsadaan laakiin dumarka u badan wareerin sideeda waxba badana lagu maqaadma marba jaal raac waa jirtaa laakiin waa la sii wareejiyaa gacmaha lagu qaadaaba inta badan oo dalabka naloo soo dirsadaan soo doonaa wax kasta waa gadaa dharka waxaan u iibiyaa sida diracyadoo kaleeto naagta dirac inta rabtaa laga iibiyaa go inta rabtaa laga iibiyaa macawsida shaararka nimanka waa laga iibiyaa ama toddobada ay u badan yihiin marka aroosyada jiraan oo kaleeto si fiican uga faa'iidaysanaa toddobada dharka ragga dharka dumarka dharka carruurta xitaa waa la geeyaa wax kasta waa la geeyaa dadka haywareerinta qaar waa kasoo gadanaa qaar macaamiila iskalaynaho intaa kasoo qaadnaan lacagtaas u aruurin haywareerinta markaa halna u geynaa tii horsiino intuu kala kasoo qaadanaa saasaan kuwadnaa ku shaqaysanaade bilaan uga soo qaadnaa badanaa bilaan uga soo qaadnaa bishaa xooga fiican laga soo qaadaa dadka ayakana haywareerinta deenka aad ku siinaysa waxay u badan yihiin bil bishi markaa lacagtaasi waxa soo aruurino aadan usii geynina xoogaa aadan ka qaadanina maalin maalin ulama noqonina iska jirtaa oo marmare intee go-odo oo dharka kaa dhimaado oo u lama noqona badanaa laakiin bishii u badantaa dhanka kale shukri faarax oo iyadana ka mid ah haweenka iibya dharka nuucan ah ayaa ka maareysa nolosha afar caruur ah sida ay radio isnay u sheegtay wallaahi iskaga faraxsana miigan ku korsadaa waxbarashada ugu bixiyaa dugsiga waa ugu bixiyaa waa iskaga noolnahay maasha allah wallaahi boqolkiiba boqol oo ku dhiirigeliyaa inay shaqaystaano ee gacantadeed wax ka sugin ee shaqaystaan ilmihiisa wax ugu taraano xaafadahan geeya gurigaa lagaga soo doontaa dad oo macaamiil aan nahay oo markasta iga soo dalbado ungeey way jiraan saasaan ku shaqeeya gooyaash liisha ah laba doolaraan gadnaa habladeeqada afar doolaraan gadnaa maxaan kuu sheegaa in go-a kariska ah saddex doolar laba iyo bar hadba sidii uun meesha ugu soo qaadno korkoradaha hal iyo soddon hal iyo bar aan gadnaa casirka markii aan howshayda xaafadda aan dhammaysto oo ilmihii kala hagaajista aan aangeyaa qaar bilaa ugu soo qaadaa qaar baryaa ugu soo qaadaa qaar alyoomi iisoo tuuraan maalintii iisoo tuuraan waxay ii heli karaan oo kaleto iikana ka go-o ay isoo tuuraan waan iskaga faraxsana haa in badan waan rajaynaa inaan kusii guda jiro ilaa iyo ilmaheyga ay nolol fiican iga gaarayaan inta badan haweenka soomaaliyeed waxay uga dhexaad u yihiin maareynta qoyskooda iyagoo u dhabar adeega in ay dabiraan noloshooda iyo middo qoysaskoodaba bahda waxbarashada degmada jowhar ayaa kulan duco ah u sameeyey guddoomiyihii jaamacadda zamzam rofeor warfaa siduu warbixintaani ku faahfaahinayo cabdicasiis xasan cabdulle kulankan ayaa ahaa mid loogu duceynaya allaha u naxariistay guddoomiyihii guud ee jaamacadda zamzam rofesor axmed muumin warafaa oo dhowaan ku geeriyooday magaalada muqdisho waxaana kulankan soo qabanqaabiyey maamulka jaamacadda zamzam cilmiga iyo teknolojiyadda farcida jowhar iyadoo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin ay ka mid yihiin xildhibaano ka tirsan baarlamaanka hirshabeelle wasaaradda waxbarashada hirshabeelle maamulada jaamacadaha iyo kuwa dugsada waxbarasho ee magaalada jowhar axmed cabdi maxamuud iyo cabdulaahi maxamed nuur oo kale ah maamulayaasha dugsada horseed iyo sheekh xasan barsane ayaa tacsiyo iyo tiiraanyo u diray ehladii iyo bahdii waxbarashada uu ka baxay marxuum axmed muumin warfaa rofesor warfaa marka hore waxaan leenahay rofesorka naxariis jan allaha siiyo inta uu ka tegayna qaraabada ehelka caruurta inta uu ka tegayna waxaan leenahay samar iimaan allah ka siiyo asagana haddii ilaahay raalli ka noqdo janatulfirdows allah geeyo waxaan mahadgaar u celinayaa maamulka iyo macalimiinta jaamacadda zamzam ee gobolka shabeellaha dhexe sida wanaagsan ee ay u soo abaabuleen ayagana waa ugu tacsiyeynaynaa waxaan usii tacsiyeynaa soomaali oo dhan ayuu ka baxay sida hadda maamulaha jaamacadda samsam uu noogu sheegay warbixinta dheer uu noo soo gudbiyey ee uu ka qisoonayey waxqabadkiisii annagana waxaan leenahay kuwii ka faa'iidaystay allah naga dhigo dhammaanteenna waxaan leenahay dembigeen iyo dembi waalid allah dhaafo unimid waxaa waaye war badan ma aha inaan u ducayno inuu ilaahay muxuu ahaa janno siiyo jannatul abraar geeyo rofesorka waxaad dhammaantiin lawada socotiin ninka hadda axmed muumin warfaa yani waa nin mutaqasis cilmiga beerahu ah waxaad ogaataan soomaaliya inuu ka baxay nin khabiir ah oo caalim ah oo muxuu ahaa matalkiisoo kale aan la heli doonin dhinaca kale maamulaha jaamacadda zamzam cilmiga iyo teknolojiyada farcida jowhar mudane maxamed axmed maxamuud ayaa ku dheeraaday taariikhda uu lahaa marxuum axmed muumin warfaa
rofesoorka allah unaxariistay wuxuu geeriyooday afarlaatankii maarso labadakunlabaataniyoda rofesoorka wuxuu ahaa caalim soomaaliyeed guud ahaan markii loo fiiriyo soomaaliya rofesoorka taariikhdiisa markaan dib u fiirino rofesoorka wuxuu ku dhashay magaalada buluberde gobolka hiiraan rofesoorka meeshaasuu qur-aan kusoo bartay iyo nolosha asaasiga kadib rofesoorka dugsidiisii hoose ee dhexe wuxuu ka dhammaystay degmada jannaale wuxuu u soo gudbay wax ka bartay dugsigiisii sare iskuulkii farsamada ee xamar intaas kadib rofesoorka wuxuu ka mid ahaa ardaydii ugu horraysay ee beeraha ee loo qaatay jaamacadda ummadda ay qaadatay isla markiiba jaamacaddii ummaddii uu dhammeeyey wuxuu noqday dadkii ugu horreeyey haddana isla jaamacadda ummadda ee loo qaatay darajada labaad ee masarka allah u naxariistay rofesor axmed muumin rufaa waxbarashadiisa intaas kuma sii ekeen wuxuu ka diyaariyey cilmigii masarka maadada loo yaqaano botaniga gaar ahaan jaamacadda loo yaqaano cameruuna oo ku taalla waddanka talyaaniga rofesoorka wuxuu kaloo diyaariyey cilmiga b h d-ga wuxuuna ka diyaariyey jaamacad absaala la yidhaaho ku taallo ee swiden
agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee maamulka hirshabeelle amiin mukhtaar cabdule ayaa sheegay in marxuum axmed warafaa uu ka tagay bahda waxbarashada isla markaana la xusi doono ina lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun ina lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun runtii waxaan dareemaynaa murugo xanuun iyadoo geeridu xaq tahay qof walba ay dhimanayso haddana waxaa naga baxay tiir muhiim ah waxbarashadaa muhiim u ah waxaan uga tacsidaynaynaa ehelkii iyo qaraabadii iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan bahda waxbarashada soomaaliyeed ugu dambeyn xildhibaan maxamuud siyaad barqadle oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka hirshabeelle ayaa u mahad celiyey maamulka jaamacadda zamzam faraceeda jowhar kulankan ay soo qabanqaabiyeen ee loogu diceynayo allaha u naxariistay brofesor axmed muumin warfaa
marti sharaftan iyo sharafta badan oo martiqaadka ay sameeyeen oo sadaqada ah tacsi iyo duca isugu jirta ayaan waxaa jecel lahay inay idhaaho marka horeeto mahad allay u sugtanaatay waa mahadsan tihiin mahad celin kadib sida hore loo sheegay brofesoorku wuxuu ku takhasusay saminadan dambe uu waday factirsiimada geedaha geed walba baxduu raacsan yahay baxbaha uu kala qaadqaadi jiray aqoon saro u yeeshay afar iyo labaatankii bishii maarso ayuu ku geeriyooday magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya allaha u naxariistay brofesor axmed muumin warfaa waxa uu ka mid ahaa saynisyahanada farakutiriska ahaa ee ku xeldheera cilmiga beeraha qeybaheeda kala duwan
dalaalada silida xoolaha jowhar ayaa walaac ka muujiyay qiimo kororka ku yimid nuucyada xoolaha gobolka shabeellaha dhexe waata maryamo sheekh cabdi warbixintaani faahfaahinaysa ganacsatada iyo dulaalada magaalada jowhar ayaa qoys ka muujiyey xoolaha la keena saylada jowhar maadaama ay ku tiirsan yihiin dhaqaalaha kasoo gala suuqa waxaana lagu jiraa xilli jiilaala oo xoolaha oo aysan dhaqaalsanayn oo wax ay cunaan dhulka aysan ka helin muuse aamin oo ka mid a ragga dulaalada saylada jowhar ayaa sheegay saameynta ay ku yeelatay dhigooda
xoolaha waa xilli waxaa lagu jiraa hoghogaa oo maxaan ku jira roobka la fishooa haddana waxbaa curtay marka xoola yaraayana ka jirta sida lodoo kaleeto ariga iyo soogelidiisa yar loda hadda naftirkeeda qaymihii hadda hor joogtay hadda waaba lalaacaba lodii hilibka waaba lalaacaba waa la raadiyohaya sida oo dheeskoo kale waa la raadiyohaya waxaad ka wadaa midka riman dhalay ahaa midka rimo waa dhalaya dhees jiilaal dheeraa lagu jiraa oo macnaha shambiloolii jiilaalkaa lagu jiraa hadda marka marka hogo waxaa loo yiraahdaa marka cirkiyaa la fishooha xilligii hadda maars maanta kale ay abriil kow tahay marka xoolihii marka oo xilligay imaa jireen jiilaal dheerna waa jiraa qofta iska waa iska wahsane qof maxaan kuu sheegaa waa iska imaan oo qariibad waaba xoolaha yariba waa yaryihin inkasta oo gobolka shabeellaha dhexe uu ku tiirsan yahay xoolaha iyo beeraha haddana waxaa jira baad iyo biyo la-aan aysan xoolaha heli karin wixii ay cuni lahaayeen iyadoo beerahana aysan ku aalin wax daaq ah saameynay nagu leedahay ninka waxawaaye saa kaa baxday waxaa u baxda marka inay wax soo heshid meeshi marka waxaa laga yaabaa maanta inaad tagtid oon waxba ku imaanba oo sidaa kusoo noqotid maalin waxaa helay adii laba neef saddex neefa macnaha u arka helaysaa saddexdii neef marka markaa obahay adiga xoogaay dhaqaale markii la yidhaahdo dhaqaale hore oo naga soo geli jirin xoolaa badnaan ma helaysid waa ka waa yaryahay galantarkiisu ma joogo waa yaryahay oo maxaan kuu sheegaa sidii hore ma imaado ah keel yaraa imaado ah meeshii adiga maantay sibdigoo kale ka imaan jirtay boqol neef ah ba laba boqol ba maxaan laba boqol konton ka imaan jirtay toddobaatan sideetan la imaano hays loda oo dhayskaa waxay ku socotaa walla weyn ilaa afgoor dhinacaas koonfurtay u baxdaa xoolana waxay ku socdaan xamar qaybna suuqa dhexdeeda lagu soo celshaa oo gaadleen lama liraa gata ashan dhaqaalkii xool dhaqaal sidiisaba dhaqaal wuxuu ku noqonaa duurka oo nin dhaqaal soo doonta baadiyo ku noqonaa qaybta dheeskaana waxay ku noqdoo haysaa waa ilmanaa wata oo ilaa afgoolgaasaa loo safriya marka ma jiraan dekedo loo qaado oo xoolihii oo loo qaadi karo xilligan waxaana laga dareemayaa saylada xoolaha iyo suuqyada hilibka in ay ku yaraadeen marka loo eego xoolihii la qali jiray suuqyadaasi magaalada jowhar iyadoo dad badan oo ka ganacsada xoolaha ay sheegeen in maalmaha qaarkood aysan qalin wixii lagu qali jiray lagana dareemayo saylada hilibka lagu iibiyo ee magaalada jowhar
warka habeenimo idaacadda isnaaya aad weli maqlaysaan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta sarifka iyo suuqyada magaalada jowhar oyno akhrisaa maryamo sheekh cabdi
dhinaca sarafka waxaa la kala siisanayaa boqolka doolar gacanta hore laba malyan shan boqol iyo sideetan kun gacanta dambena waa laba malyan iyo lix boqol kontonka doolar waxaa la kala siisanayaa qabashada malyan laba boqol iyo sagaashan kun bixintuna waa malyan iyo saddex boqol oo shilin soomaali ah shan iyo labaatanka doolar gacanta hore waxaa la kala siisanayaa lix boqol afartan iyo shan kun gacanta dambena waxay maraysaa lix boqol iyo konton kun oo shilin soomaali ah tobanka doolar qabashadu waxay maraysaa laba boqol konton iyo sideed kun bixintuna waa laba boqol iyo lixdan kun oo shilin soomaali ah dhinacay markaynu fiirino galeyda waxaa la kala siisanayaa madaalkeeda kow iyo toban kun oo shilin soomaaliya masagaduna waa toban kun oo shilin soomaali ah digirta madaalkeeda waxaa la kala siisanayaa laba iyo labaatan kun oo shilin soomaali ah salbukadu waxa ay maraysaa madaalkeeda sideed iyo toban kun oo shilin soomaali ah bariiska caddaha ee dalka waxa uu marayaa kiiladiisa saddex iyo toban kun oo shilin soomaali ah nuskiiladuna waa sideed kun oo shilin soomaaliya rubucuna waa afar kun oo shilin soomaali ah loorka bariis caddaha waxaa la kala siisanayaa kontonkiisa kilogaram lix boqol iyo konton kun oo shilin soomaali ah saliid macsarada markaynu fiirino waxaa la kala siisanayaa kiiladeeda konton iyo laba kun oo shilin soomaaliya nuskiiladu waa labaatan iyo lix kun oo shilin soomaali ah rubucana waxa uu maraya saddex iyo toban kun oo shilin soomaali ah naaftada waxaa la kala siisanayaa kiiladeeda labaatan kun oo shilin soomaali ah baasiinka wuxuu marayaa laba iyo labaatan kun nusliitarkiisana waxa uu marayaa kow iyo toban kun oo shilin soomaali ah aan intaasi kaga gudubno xubintaasi sarifka iyo suuqyada magaalada jowhar markana tahriibyaal habeen iyo caruur isugu jira ayaa ku geeriyooday xeebaha wadankaasi liibiya laba habeen iyo saddex caruur ah ayaa ku qarqamay xeebta liibiya kadib markii ay la qalibantay dooni ay saarnaayeen taa oo kusii jeeday wadamada qaaradda yurub ilaalada xeebaha liibiya iyo dooni kaluumeysi ayaa ku guuleystay in ay badbaadiyaan toddobaatan iyo toddoba qof oo kale ayuu yiri safa masehli oo ah afhayeenka hay-adda socdaalka i o m guud ahaan afar boqol ruux ayaa la qabtay oo dib loogu celiyay liibiya lana geeyay xarumaha dadka lagu hayo hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha iyo hay-adda caalamiga ah ayaa dhowr jeer dhalaaceeyay ku noqnoqoshada qaxootiga ee liibiya halkaasi oo ku xiran yihiin dad xaalado naxdin leh laga soo sheegay xarumaha dadka lagu hayo ee liibiya ayaa ah kuwa ay buux dhaafiyeen nadaafad daro waxaana dadka halkaasi ku xiran ay soo sheegeen in jirdil ay u geystaan ilaaladaas sidaa oo kale waxa ay la kulmaan xadgudubyo iyaga oo qoryaha baagooda lala dhaco liibiya ma jiro sharci qaxooti ah ama mid magangelyo oo xilligani damaanad qaadi kara badqabka muhaajiriinta doonaya in ay dalkaasi ku nagaadaan guud ahaan dhegeystayaal warkii habeenimo aad kala socoteen warbaahintiisna intaasi ayaan kusoo afmeerayaa warka anigoo xaliimo can ibraahim ayaa idila socodsiinaysay dhanka farsamada injineer zaki iyo haatan intaan ku kulmi doono warkankiisa xiga nabadgelyo